alxamdu لlh rb اlعaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى الظalimiin slى اllah wslm wbaark عlى cabdih wrasulih mxamad wعlى alih wصaxbih wslma tsliima kahiira ama bacd walaalayaal sidaa iclaanka ku aragteen waxaynu saaka halkan ka bilaabi doonaa in sha allahu tacaala masaajidkeena masjid اlbukhaari silsilad koobsanaysa dhowr kitaab kutubtaas oo ka mida kutubta towxiidka iyo caqiidada saxiixa ahi ay ku qoran tahay waxaana ujeedadeenu ay tahay in carabka la mariyo kutubta ah oo ardayda wixii hore u dhigtayna muraajaco iyo xasuusin ay u noqoto ciddii aan hore u dhiganna wax looga iftiimiyo waxaynu ugu horeysiinaynaa kitaabkan la idhaha kitaabu tawxiid waxaa alifay imaamkii weynaaye mujadidka ahaa qarnigii labiyo tobnaad ee la odhan jiray moxamed ibnu cabdilwahaab atamiimiyu raximah ullah sheekhaa weyne caalimka ahaa ee aadkii aadka u caanka ahaa ayaa alifay waana kitaab mowduuciisuu yahay oo ka waramaya xaqa ilaahay jala wacalaa uu addoomihiisa ku leeyahay oo towxiidka ah asaal ahaan towxiidka kitaabku uu ka waramayaana waa towxiid aluluhiya kuwa kalena tabac ahaan ayuu baababka qaar ugu keeni doonaa laakiin asal ahaan towxiidka xaqiiqadiisa iyo waxa kaamil yeelaya iyo waxa ka soo horjeedee burinaya iyo waxa dhimaya ee dhantaalaya intaba uu aadka ugu nuuxnuuxsan doonaa waa towxiid alcibaada ama towxiid aluluhiya ahlulcilmiguna waxay tilmaameen kitaabkani inuu yahay kitaabka ugu qiimaha badan ee baabka la idhaha towxiid aluluhiya laga alifay baabkaasina waa asalkii diinta weeye sida aynu arki doonno sidaa awgeed baa waxa walaalayaal inala gudboon mid dhigta iyo mid kaleba guud ahaan dadka muslimiinta ah inay aada iyo aada ugu dadaalaan kitaabkan fahamkiisa iyo ku celcelintiisa waxaa ku qoranina maaha hadal ama sheekhu uu ciriye ama cid kale ay leedahay baab kasta markuu gunto wuxuu soo aroorinayaa aayado ka mida kitaabka ilaahay iyo axaadiid ka mida axaadiidta rasuulka calayhi asalaatu wasalaam oo inteeda badan sugan mararka qaarna waxa uu ku daraa aathaar salafka uu ka soo aroorinayo sida saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafkii hore oo ay ku caddaynayaan macaanida aayaadkaas iyo adiladaasi uu soo qaatay waa sagaal iyo lixdan baab weeye dariiqa aynu ku wadaynaa insha allahu tacaala ma aha dariiq aynu ku talagalnay inaynu sharax dheer ka bixinno waayo kitaabkani waa kitaab ilaahay jala wacalaa uu barakeeyey aada iyo aada ilaahay u barakeeyey wey waa kitaab ilaahay jala wacalaa xaggiisa uu u jeediyey dadaalka dadka ahlulcilmiga ah iyo ardaydaba sidaa awgeed baa soddon sharax in ka badan baa la sharaxay tacliiqaad badan baa la saaray waxa weeye taxqiiqaad buu leeyahay waa kitaab aada iyo aada loogu khidmeeyey oo loogu shaqeeyey weeye markaa haddii aynu isnidhaahno shuruuxdaas oo dhan macnii waxa weeyaan isku soo wada sheega yacnii kitaabku aada iyo aada buu inoogu dheeraanayaa cilmiguna wuu isfurfuraayoo baabba baab ayuu kusii dul binaysmayaa sidaa awgeed waxaynu isku dayi doonaa insha allahu tacaala inaynu maqsuudka mu'alifku uu nusuusta soo aroorinteeda ka leeyahay inaynu had iyo jeer ku koobnaano ayaynu aada iyo aada ugu dadaali doonaa qaala almualifu bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi magaca ilaahay allaha alraxmaani raxmadda ballaadhan ku sifaysan allaha alraxiimi raxmadda khalqigiisa soo gaadhaysa ku sifaysan ayaan usanifu kitaabka ku qoraya walgaabisinka in lagu bilaabo kutubta iyo waxyaabaha la qorayaa waa sunnadii rasuulkeenna calayhi asalaatu wasalaam waana mid lagaga dayanayo kitaabka qur-aanka ah oo saxaabadu ay isku waafaqeen in bisinka lagu bilaabo sidaasaanay ahlulcilmiga caadadoodu ay ku dareertay kutubta cilmiga markay qorayaan inay bisinka ugu horreysiiyaan sidii baa markaa mu'alifkuna uu yeelay waxaana ku sugan isticaano iyo kaalmaysi la kaalmaysanayo magacyada ilaahay oo dhan waayo ismi halkan waa mufrad mudaaf ah mufradka mudaafka ahina yacummu badaa bisinka ugu horeysaana waa lilisticaana markaa bismi illaahi marka la yidhi waxaa macnuhu noqonayaa magacyada ilaahay oo dhan baan kaalmaysanaya inuu arrimaha iyo maqsuudka ii fududeeyo waxaanay ahlulcilmigu baraarujiyaan marka qofku kitaab qoraayo ama cilmiga ku saabsan inaanu bisinka iyo xamdiga iyo ugu horreysiina uu iska gudagala uun macnii waxa weeyaan sunnada aynu sheegnay bay khilaafsan tahay sidaa awgeed waa in la yska ilaaliyo kitaabu tawxiidi ay haadaakani kitaabu tawxiidi tawxiidka kitaabkiisii weeye waa kitaab tawxiidka ka waramayo oo ku saabsan marka had iyo jeer kitaabu waxa aynu ka dhigaynaa khabar mubtadihiisi xadfan yahay haddii lasoo qadarana haadaa buu noqonaya haadaa kan ku hor yaallaa kitaabu tawxiidi kitaab maadadaana waxaa laga keenay min alkatbi katbiguna waa addamu waaljamcu in wax la ururiyo weeye marka kitaabka had iyo jeer kitaab waxaa loo yidhi kitaabu طahaara kitaabu الsalaa kitaabu tawxiid kitaabu الصiyaam waxaa kitaab loo leeyahay lianna waxaa lagu soo ururiyey oo lagu soo jamciyey yani mawduuca kolba kitaabku uu ku saabsan yahay nusuus sheegaysiiyo arrimo ka warramaya ayaa lagu soo ururiyo weeye maadadani asal ahaan halkaasay ka timid kani tawxiidka kitaabkiisii weeyi tawxiidkuna dhinaca luuqada marka laga eego waa masdar waxada yuwaxidu tawxiida yani waxa weeyaan wuu keliyeeyey wuu keliyeynayaa keliyeyn sida loo yidhaahdo waxa weeyaan thalatha iyo hanaa iyo ayaa waxada loo yidhaahdaa wuu keliyeeyey sharci ahaana tawxiidku marka la eego tacriifkiisa guud ee noocyadiisu soo wada hoosgelayaan waa ifraad ullaahi subxaanahu birububiyatihi wa uluuhiyatihi wa asmaa'ihi wa sifaatih ilaahay waa in loo gaar yeelo rububiyadiisa iyo rabbinimadiisa iyo cibaadada addoomuhu ay caabudayaan ee keligii uu xaqa u leeyahay iyo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa dhammayska tiran intaba waayahay tawxiid luluuhiya kolkaa ama tacriifkaa waxaynu ka qaadanaynaa tawxiidku inuu saddex qaybood yahay waxaa u horeeya towxiid arububiya oo macnihiisu uu yahay ifraad ullahi subxaanahu biafcaalih ilaahay in loo gaar yeela afcaashiisa sida inuu wax abuuro wax arsaaqo koonkan leeyahay isagu maamulo arrimaha ilaahay jala wacalaa waa in loo markaa gaar yeelo oo loo rumeeyo inuu keligii ay u sugan tahay towxiid luluuhiyana towxiid lilaahiya iyo towxiid luluuhiya labadaba waa loogu dhawaaqi karaa macnihiisu waxa weeye ifraad ullaahi bilcibaada ilaahay in cibaadada loo gaar yeelo ama ifraad ullaahi biafcaali lcibaad ilaahay in loo gaar yeelo ficilada ay addoomuhu samaynayaan sida salaada iyo soomka iyo xajka iyo tala saarashada iyo baqaha iyo gowraca iyo ducada iyo wixii la mid a ilahay in loo gaar yeelaa la yidhaahdo towxiid lasmaa wa sifaatna waa ifraad ullahi biasmaahi lxusna wa sifaatihi lculaa markaa saddexdaa qaybood buu noqonaya alcalaamatu bnu lqayim isagu wuxuu ka cabiraa qaybin kaasuu la macno ah oo wuxuu idhaahdaa waxaa towxiidku u qaybsamaa towxiidun fi lmacrifati walihbaat wa towxiidun fi lqasdi waalab yani waxa weeye towxiid macrifadiiyo ihbaatka ku saabsan waxaa soo gudagelaya towxiid arububiya towxiidu alasmaa wasifaat iyo towxiidun fi lqasdi waalab kaasina towxiid luluhiya ayuu ujeedaa oo isla midun sidii laga cabiraaba waaya noocyadaa towxiidka towxiid arububiya oo ilaahay inuu keligii wax abuuray oo keligii wax arsaaqo aadamaha badidoodu islama diidane way isla ogol yihiin khilaafba aadamaha dhexdooda kuma sugnaa in yar oo markaa fircoon iyo wax la mid ah ayaa diiday ciddaasina afka ayuunbay ka diideene qalbiga way ka ogaayeen inuu ilaahay abuuray koonkan oo uu leeyahay wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa laakiin towxiidka rusushii ilaahay uu soo diray iyo dadkii ka hor jeeday ee mushrikiinta ahaa ee kufaarta ahaa ay isku hayeen ee waxa weeye laysku dilaye ee daraaddii jihaadka loo sharci gareeyey ee daraaddii muwaxidiin iyo mushrikiin loogu qaybsamay wuxuu ahaa towxiid aluluuhiya sida awgeed ba ahlulcilmigu ay idhaahdeen towxiid aluluuhiya waa ahamu anwaaci towxiid noocyada towxiidka waa ka ugu muhiimsan waana ka had iyo jeer khuraafada iyo shirkiyaadku galaan loona baahan yahay dadka in laga saxo oo loo toosiyo towxiid alasmaa wasifaatna dariiqa saxda ah ee saxaabadiiyo rasuulka iyo dadkii raacay waxaa ku khilaafay ummad badan oo lumay ka hadalkiisa iyo qawaacidda ku saabsanna kutubta soo socotaynu insha allahu tacaala ugu tegayna haddaba waxaa jirta halkan shubho shubhadaas soo odhanaysa waxaa u daliila towxiidku inuu saddexdan qaybood u qaybsamo qaar baaba yidhi waa tahliidkii nasaarada oo kale jawaabtu waxay tahay shubhada noocaasi waa shubho daciif ah oo baatila inkastoo dadka qaar ay wax ka qorqoreen iskuna dayeen inay faafiyaan qaar ba waxay alifeen kutub ay u bixiyeen atandiid liman cadada towxiid markaa jawaabtu waxay noqonaysaa kow in la yidhaahdo saddexda noocee towxiidkee la sheegay wax cidi samaysatay maaha ee qur-aanka iyo xadiidka ayay ku sugan yihiin aayaadka qaar baa saddexda noocee towxiidkaba laga qaatay sida hadalka rabbi yidhi rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma facbudhu watawakal calayh rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma facbudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya saddexdii noocee towxiidkuba way ku sugan yihin aayadda markaa qofka noocaasa waxaa la odhanayaa ma waxaad diidan tahay ilaahay afcaashiisa inuu la gaar yahay hadduu muslim yahay maya ayuu odhan doonaa ma waxaad diidan tahay ilaahay jala wacalaa in cibaadada keligii uu mutaystay oo isaga oo qura la siiyo hadduu muslim yahay wuxuu odhan doonaa maya ma waxaad diidan tahay ilaahay magacyadiisa wanaagga badan iyo tilmaamihiisa in loo sugo hadduu hagaagsan yahay wuxuu odhan doonaa maya haddaa maxaad diidantahay ta kale saddexda noocee la sheegay tawxiidku inuu uqaybsamo ama labada nooc waa arrin ku dhisan uun istiqraa' iyo dabagal dhammaystiran oo nusuusta kitaabka iyo sunnada yacnii la dabagalay oo laga soo saaray uun arrinta noocaasina waa arrin laysla yaqaano oo fanni walba ahlulcilmigu masaa'il baa jira waxa weeye ay u daliishadaan kitaabka iyo sunnada si guud ay ugala soo baxaan qaar badan oo aan cidiba isku diidanayn baa ka mid ah sida tusaale ahaan arkaanu salaa dee daliil aayad ama xadiid odhanaya arkaanu salaati arbacata cashara ama kada wa kada ma jiro ahlulcilmiguna way isla waafaqsan yihin oo idinka arkay kitaab kasta oo fiqi ah ama salaadii ka warramaya arkaanu salaa buu sheegaya iyo shuruuddii salaada marka la yidhaha maxaa u daliila arkaantan iyo shuruuddanna waxaa la odhanayaa waxaa u daliila qur-aanka iyo xadiidkunbaa laga soo qaatay oo ruknigaa xadiidkaasaa tusaya oo kaa aayadaasaa tusaysa sidaasaa waxa weeye la odhanaya oo kaa ijmaac baa waxa weeye u daliila wahaakada kanna waa sidii oo kale un ta kale dadkan diidan tawxiidka in sidan loo qaybiyo iyagu qudhoodu way qaybiyaan mutakalimiinta iyo ashaacirada iyo ahlulbidacu tawxiidka iyaguba way qaybiyaanoo si iyagu markaa ay yaqaanaan bay u qaybiyaan marka haddii adiguba aada qaybinaysa qaybinta noocana maxaad ku diidaysa ha qaybiyaane tawxiidka ugu muhiimsan oo tawxiidululuhiya ahi kutubtooda maxal iyo meel kuma leh meel alla meel ay nimanka mutakalimiinta laydhaa iyo ashaacirada iyo dadkaasi aan tawxiidka saxiixa a fahmini tawxiidululuhiya oo tawxiidulcibaada ah ay ku sheegayaan lama haya bay ahlulcilmigu idhaahdeen taasina qalad badan iyo dhibaatooyin badan waata dadka muslimiinta u sababtay iyo dadki inay tawxiidkii waxa weeyaan laa ilaaha ila allahu macnihiisa ay xambaarsanaydba ay garan waayaan in badan oo ka mid wa qowlu llahi tacaala iyo wa qowli llaahi tacaala labadaba waa la odhan karaa kitaabu tawxiidi weeye wa qowli llaahi tacaala wa kitaabu macnaa qowli llaahi tacaala waxaa kaloo kitaab uu yahay hadalka uu rabbi yidhi macnihiisa tacaalaa isagaa ilaahay sarreeye wamaa khalaqtu ljinna jinka maan abuurin iyo walinsa insiga toona umaan abuurin wax kale ilaa liyacbuduun inay keliyeeyaan mooyaane iyo wa qowlihi ولqd bacثna fي kuli أmaة rasuula an اcbuduu اllaha wاجtanibu الطaaguut aayaddaa hore maqsuudka wuxuu ku cadaynayaa uu baabkan ka leeyahay ayo baabkan ugu horeeya sheekhu baabu kada wa kada ma odhan sida abwaabta dambe bar ka mida uu samayn doono ama maqsuudkiisa uu u tilmaami doono hase ahaatee maqsuudka wuu uga jeeda baabkan u horeeya aayaadkaa uu soo arooriyey axaadiidtaasaa laga qaadanaya waxaana maqsuudka baabkan uu sheekhu uga jeedaa uu yahay bayaanu wujuubi tawxiid caddaynuu caddaynayo tawxiidku inuu waajib yahay tawxiidku waa waajib qof kastaa ilaahay inuu kaleeyaa waajib wey weli waa waajibkii koobaad sida adiladu tilmaamayso aayaddanna waxaa ilaahay uu ku tilmaamay jinka iyo insiga inuu u abuuray oo keliya inay isaga caabudaan iyaga oo cibaadadaa u gaar yeelaya oo keligii siinaya marka aayaddu halka ay maqsuudka baabka ama tawxiidku inuu waajib yahay naga tusinaysaa waxa weeyaan ilaa liyacbuduun waayo cibaadada sharciga marka lagu sheego waa tawxiidkaa looga jeeda yani cibaadada ilaahay u gaarka ah ayaa cibaado sharcigu u yaqaanaa cibaadadu haddaanay waxa weeye ilaahay u gaar ahayn oo aanay tawxiid wadan sharcigu cibaado uma yaqaano marka tawxiidkaa ah ilaahay in cibaadada loo gaar yeelo ayuu ilaahay inoo abuuray arrinkaa uu inoo abuuray ilaahay jalla wacalaa jin iyo insiba uu abuurayna waa arrin waxa weeye la ysfaray oo waajiba laa shaka fii dalik cibaadaduna ay soo noqnoqon doontaa marka dhinaca luuqada laga eego waa atadallulu waalkhuduuc weeyi altadallulu waalkhuduuc waxay carabtu idhaahdaan ariiqun mucabad markay leeyihiin ama ka warramayaan waddada jabtay ee aada loo maray ee baxday ay idhahdaan waa ariiqun mucabad ay mudallalun bilaqdaam waa waddo jabtay oo aada loo maray oo ninkii shaacirka ahaa waa kii lahaa hashiisa markuu ammaanayay tubaari citaaqa naajiyaati waatbacat wadiifan wadiifan fawqa mawrin mucabadin yacnii waxa uu tilmaamayaa fawqa mawrin mucabadin dariiq waxa weeyaan jabay oo aada loo maray kolka korkiisa ay socoto ee xagga sharcigana intaasunbaa lagu darayaa maca almaxabati watacdiim watadallulu lilahi waalkhuduucu lahu maca xubbihi wa tacdiimihi sidaa awgeed ba ahlulcilmiga qaarkood ay ku tacriifiyeen cibaadadu inay tahay gaayatu alxubbi maca gaayati اdul ilaahay jala wacalaa sida ugu saraysa in loo jeclaado sida ugu saraysana la ysugu duleeyo oo la ysugu dhul dhigo oo loogu xidhmo oo looga baqo ya marka atadallul iyo alxub ayay cibaadadu wadataa weeye oo asal u ah waxaa kaloo loo macnayn karaa sida in badan aynu maqalay ee caanka ah oo marka la eego xagga ficilka marka la eegayo ilaahay baa la caabudaa tacabudka qudhiisa oo ficilkiia marka la tacriifinayo cibaadadu waxa ay noqotaa waxa weeyaan macnihii atacabudu lilahi bificli awaamirihi waijtinaabi nawaahiih maca almaxabati watacdiim ilaahay jala wacalaa in lagu caabudo in wixii uu farayna lala yimaado wixii uu diidayna laga fogaado iyadoo lana jecel yahay ilaahay jala wacalaa laysuna dulaynayo o laysu dhuldhigayo marka la eego almucabadu bihi waxaan lagu cibaadaysanaya lala imanayo marka la eegana dee cibaadadu way noocyo badan tahay kolkaa waxaa jamcinaya in la yidhaahdo ismun jaamicun likuli maa yuxibuhu llahu wayardaahu min alaqwaali walafcaali aldaahirati walbaina tacriifkii sheekh islaam raximah llahu uu ku tacriifiye aynu naqaanay waaya markaa cibaadadaasi almuhim in ilaahay loo gaar yeelaa waajiba cibaadadoo ilaahay loo gaar yeelana waa tawxiidkii waana arrinka ilaahay inuu abuuray wa qowlihi wa macnaa qowlihii buu kitaabu yahay hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa walaqad bacanaa wallaahi e laqad bacanaa waxaanu ka soo dhex saaray fii kulli ummatin ummad walba rasuula rasuul baanu ka soo dhex saaray rasuulkaasoo markaa le an icbud ullaha ilaahay caabuda wajtanibuu ka fogaada ataaquuta taaquutkana ka fogaada kelmadda umma qur-aanka afar macnay ugu soo aroortay halkan macnaha ay ugu jirtaa kelmadda umma waxa weeye bimacnaa aa'ifa waljamaaca min annaas marka macnuhu wuxuu noqonayaa koox kasta iyo jiil kasta iyo qarni kastaoo ummaddan waxaanu ka soo dhex saaray rasuul baanu ka soo dhex saaray oo aanu ka soo dhex diray macno labaad oo kelmadda umma qur-aanka ay ugu soo aroortay waa bimacna almilla weeyi inaa wajadnaa aaba'anaa calaa umma ay calaa milla laba macnoo kalena way jiraana labadaana insha allahu tacaala dib bay ka iman doonaan marka aayaddan rabbi waxa uu ku sheegay rusushii uu soo diray oo dhami inay isku waafaqsanaayeen tawxiidkao dhammaantood dadka tawxiidka ay farayeen shirkigana ay uga digayeen an icbudu llaha wajtanibu taaquut taasaa dhammaantood ay ku baaqayeen waxaana intaasi la macno tahay uun laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah kelmaddaasi waa kelmadda tawxiidka xambaarsan nafy iyo ihbaat baanay ka kooban tahay an icbudu llaha ilaahay caabudadaasi ila allaahu ayay la macno tahay wajtanibu aaquuta aaquutka ka fogaadana waxay la macno tahay laa ilaahda hore nafyiga ah markaa tawxiidkuna labadaa arrin buu ku xasilayaa in cid kastoo ilaahay ka soo hadhay cibaadada laga nafyo loo diido oo la yidhaahda cibaado ma laha mana mutaysan ilaahay oo keliyana jala wacalaa cibaadada loo sugo keligii halkay aayaddu haddaba inaga tusinaysaa tawxiidku inuu waajib yahay waxay naga tusinaysaa laba weji wejiga koowaad an icbud ullaha ilaahay caabuda mar haddii ilaahay caabuda la yidhina waa ilaahay keliyeeya cibaado ilaahay u gaara la yimaada weeye taasina waa amar amarkuna waajibnimo ayuu faa'iideeya waxaa kaloo weji kale yahay wajtanibu aaquuta aaquutka ka fogaada aaquutkuna sida aynu masaa'ilka ku arki doonno wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo waa yahay markaa wax kastoon ilaahay ahaynoo la caabudana ka durkoo ka fogaada mar haddii la yidhi iska ilaaliya wax kastoon ilaahay ahaynoo la caabudo waxaa taasi laga fahmayaa ama ay keensanaysaa in ilaahay oo keliya jala wacalaa la caabudo oo cibaadada loo gaar yeelo waaya wixii kale fawaa'ida aayadda ku jirta masaa'ilkaynu ku arkay qaala wa qowlihi wamanaa wa macnaa qowlihii buu kitaabu yahay hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa waqadaa rabbuk rabbigaagu waxa uu xukumay oo uu sharci gareey allaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane wabilwaalidayni ay wa an tuxsinuu iyo inaa u samafashaan bilwaalidayni labada waalid ixsaanan u samafalid matnigaan ayaa kolle halkaasuu ku joojiyey laakiin inta badan mutuuntu way dhammaystiraya alaaya ay ikmil akmil aaya wabilwaalidayni ixsaana imaa yabluqana hadduu gaadho cindaka agtaada uu ku gaadho alkibara weynaan axaduhumaa midkood labada waalid ow kilaahumaa ama labadooduba agtaada ay ku weynaadaan falaa taqul lahumaa ha ku odhanin uffin uf ha ku odhan iyo hadal xuntoona walaa tanharhumaa hana hiifin oo wax ficilahoo xun oo ay dhibsadaan ha kula kicin waqul lahumaa waxaad ku tidhaahdaa qowlan hadal ku dheh hadalkaasoo kariiman suuban yani iska daa hadal xun iyo ficil xune hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan u muujiyo waalidka kula dhaga waaya waqul lahumaa qowla kariima wاkfid lahumaa janaaxa dulli min araxma wakfid lahumaa u raarici labadaada waalid janaaxa dul waxa weeyaan garabka dullinimada waxaa loo jeedaa isu dhuldhig oo waxa weeyaan markaa u naxariiso min araxmati raxmad daraaddeed wاkfid lahumaa janaaxa dulli min araxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira waxaad tidhaahdaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irxamxumaa u naxariisa labada waali kamaa rabbayaanii sagiira sida ii soo rabeeyeen anigoo yar yacnii siday igu naxariisanayeen markay i rabaynayeen yaraantaydii iyagana ugu naxariiso waaya marka calaa kulli xaal aayadda lafdiga qadaa ayaa rabbi ugu horreysiiye waqadaa rabbuk qadaana macaani badan buu qur-aanka ugu soo arooray bimacna alikhbaar buu qur-aanka ugu soo arooray bimacna alfaraaq buu ugu soo arooray bimacnaa qadara buu ugu soo arooray bimacnaa xakamana wuu ugu soo arooray oo sharaca marka halkan waqadaa rabbuka rabbigaa waxa uu xukmay oo sharci gareeye weeye ama uu dardaarmay sidii laga cabiraba ahlulcilmigu waxa weeye way ku fasileen waqadaa rabbuka rabbigaagu wuxuu xukmay oo uu sharci gareey qadaagana waa qadaagii sharciga ahaa oo qadaagu kowni iyo sharci buu noqdaa qadaagii sharciga ahaa baa hadda loo jeeda wuxuu rabbigaa sharci gareeyey allaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaah isaga mooye cid kale marka aayaddu balkeebay naga tusinaysaa tawxiidku inuu waajib yahay waxay naga tusinaysaa waqadaa rabbuka waayo wixii ilaahay uu sharcigeleeyey waa ma'muurun bih waa wax la ysfaray weeye wixii la ysfarayna waa wax waajibah oo dee layska doonayo aayadduna laa ilaaha illa allah bay la macnato oo anlaa tacbuduuna waxay la macno tahay laa ilaahada hore nafyiga ah waa nafyi yacni nafyu lcibaadati can kulli maa siwa allah cibaadadii in loo diiday cid kastoon ilaahay ahay ilaa iyaahu daa dambana waa ihbaat waa ihbaatu alcibaadati lilahi waxdahu laa shariika lah xaqiisii ilaahay markuu sheegay xaqii labada waalid buu ku xigsiiyey qiimaha uu leeyahay xaqa labada waalid baa taasi aynoo caddaynayso haddii la yidhaahdo xaqii rasuulku miya calayhi salaatu wasalaamna jawaabtu waxay tahay xaqaa ilaahay baa koobsanaya waayo ilaahay xaqiisu waa in la caabudo ilaahay sida loo caabudayaana waa sidee waa sidii rasuulku la yimi calayhi salaatu wasalaam ee uu sharci gareeyey wa qowlihi wa macnaa qowlihi buu kitaabu yahay qul tacaalow qul waxaa tidhaa wacbud ullaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi shay-a ilaahay shaynaba ha la wadaajinina cibaadadiisa wacbud ullaha ilaahay caabudoo walaa tushrikuu halala wadaajinina bihi alla cibaadadiisa hala wadaajinina shay-an shaynaba hala wadaajinin al aaya aayadda dhammaystir oo aayat lxuquuqi alcashara weeye toban xaq baa ilaahay ku sheegay aayaddan xaqiisu ugu horreysiye waxaa markaa aayaddu ayna tusinaysaa xaqa ilaahay inuu yahay xuquuqda oo dhan ka ugu horeeya isla markaana ka ugu weyn uguna muhiimsan waana xaqa haddii waxa weeye qofku aanu ka soo bixin oo aanu iska ilaalin oonu hagaajin xuquuqda kalena aanay u hagaagahayn oo aanay u saxmahayn weeye waay haddaba aayaddani tawxiidku inuu waajib yahay way ku caddahayoo wacbud ullaha ilaahay caabuda ilaahay baa ina faray yani waa ilaahay keliyeeya macnuu oo cibaadada ilaahay u gaar yeela marka waa layna faray wixii layna farayna waa mid waajiba weeye walaa tushrikuu bihi shay-an baa ilaahay weliba kusii adkeeye ilaahay caabuda oo weliba cibaadada cidna hala wadaajinina cidduu doona ha noqdo waayo shay-an waa nakiratun waqacat fii siyaaqi annahyi tacumu waa nakira weeye shay-an kelmaddaasi siyaaqanay dhacdayna waa siyaaq nahyo dee walaa tushrikubaa ka horeysa laadaasi waa naahiyo weeye mar kaloo kalena nakirada noocaasi cumuum bay faa'iidaysaa bay ahlulcilmigu idhaahdeen markaa cidnaba ilaahay cibaadadiisa hala siinina laa malag hala caabudina walaa nebi hala caabudina walaa weli hala caabudina jiy jin iyo insi midnaba hala caabudina sanam hala caabudina shaynaba hala caabudina wa qowlihi wa macnaa qowlihi buu kitaabu yahay hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa qul waxaad tidhaahdaa tacaalow kaalaya atlu aan akhriya maa xarama rabbukum rabbigiin wuxuu ka xarimay calaykum korkiina aan akhriyaya oon idiin sheega eh kaalaya dhabaa ilaahay yidhi jalla wacala anlaa tushrikuu bihi shay-a ay wasaakum ilaahay wuxuu idiin dardaarmay anlaa tushrikuu bihi shay-a shaynaba idayna inaydaan u shariik yeelin oo cid kale ilaahay jalla wacalaa cibaadadiisa aydaan la wadaajin aayaddanna walaalayaal waxaa laga qaadanayaa waxyaabaha muxaramka ah ee laysu diiday shirkigu inuu ugu horeeyo oo ugu khatarsan yahay waayo markii ilaahay shirkiga uu diiday waxyaabo kale uu inoo diidayna macnii waxa weeyaan aayaadka rabbi waa kusii sheegay marka munkaraadka oo dhan waxaa ugu horeeya shirkiga isaga ayaana ugu xun sidaa awgeed waa in aada iyo aada looga fogaado macnihiisana la fahmo baabo badan oo ku saabsanna kitaabka ayaynu insha allahu tacaala ku arki doonaa waaya tawxiidku inuu waajib yahay alkeebay aayaddu inaga tusinaysaa waxay inaga tusinaysaa ilaahay aayaddan wuxuu inagaga reebay didu tawxiid oo shirkigaa baa ilaahay inoogu diiday marka mar haddii shirkigii laynaga xarimay leo muxaramaadka ka ugu horeeya laga dhigay dee tawxiidkii oo ka soo horjeeda oo ilaahay keliyeyntiisa waa in lala yimaado taasoo layna farayay ka dhigantay shirkigana ka fogaada waa xaaraane towxiidkana lala yimaado ilaahay jala wacalaa keliyey qaala bnu mascuudi cabdilaahi bnu mascuud wuxuu ihi radia allaahu canhu rabbi raalliha ka noqdee man araada qofka doona an yandura inuu eego ilaa wasiyati muxamadin dardaarankii nebi muxamed sala allahu calayh wasalam allatii wasiyadaasoo calayhaa korkeeda uu kusunaa ku sugnaa khaatamuhu shaambadiisu ay ku sugnayd iyo tawqiiciisu falyaqraha akhriya qowlahu tacaala hadalka rabbi uu yidhi qul tacaalow atlu maa xarama rabukum calaykum qul waxaad tidhaahdaa tacaalow kaale atlu maa xarama rabukum calaykum rabbigiin wuxuu idinka xarimay ayaan idinku akhriye ilaa qowlihii la gaadhaayo waana haadaa siraaطii mustaqiima faatabicuuh waana haadaakani siraaطii wadadaydii weeye mustaqiiman xaaluu toosan yahay faatabicuuhu raaca marka haadaa waa ismu ishaara waxaa la tilmaamayaa waa macaanida aayaadka rabbi ku sheegay jala wacalaa ama waxaa la tilmaamayaa waa diintii nebi maxamed la yimi calayhi الsalaatu wasalaam aharkani sida saxiixa wuu sugan yahay oo waa thaabit weeye oo tirmidi iyo markaa keyrkii ayaa wariyey waana ahar thaabit ah sida markaa saxiixa ah waayahay ahlulcilmiga qaar baa daciifiyey waxaana markaa jira laba nin oo markaa isku qaldamaa jira oo ahlulcilmigu ay isku qabteen sanadka ka ku sugani ka uu yahay nin la odhan jiray daawuud ibnu cabdillaah alawdi iyo daawuud ibnu yaziid alawdi labadaa nin baa kala jiray ninna daciif buu ahaa ninna hiqa ayuu ahaa daawuud ibnu cabdillaah alawdi hiqa ayuu ahaa daawuud ibnu yaziid alawdina daciif buu ahaa labadubana shacbi bay wax ka wada warin jireen oo arday sheekh qura wada lahayd bay ahaayeen ardayda qaarna labadooduba waxbay ka wada wariyeen gaar ahaan sheekha aharka warinaya sidaa awgeed baa makanaa loo jeedaa misakan waxaad moodaa wallahu aclame kaa hiqada ah in loo jeedo sidaasina alxaafidu almizi waa sida uu doortay markaa sidaasaad moodaa inay xoog badan tahay wallahu aclam aharka uu sugay haddaba su-aashu waxay tahay aayaadkan suuratul ancaam ka mid ahee saddexda ah ma si gaara rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u dardaarmuu ihi aayaadkaa saddexda ah ku dadaala jawaabtu waxay tahay waa maya waay bal rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay si guud buu u wada dardaarmay marka macnaha aharku waxa weeyaan kitaabkii ilaahay ee uu dardaarmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayay aayadahani ka mid yihiin marka waa in la fahmo la dhuuxo dee lagu dadaalo weeye macnuhu waa saaso haye marka la eego sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoogu bayaamiyey inoogu cadcadeeyeyna waxaad moodaaba inuu dardaarmo si gaaraba uu dardaarmay marka la eego sida uu inoogu adkeeyey inaynu ku dhaqanno aynu ku camal fallana waxaba la moodaa inuu shaambadiina kusii dhuftay oo khaatamkana halkan waxaa looga jeeda bimacnaa tawqiic yani tawqiici baa looga jeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam fargal buu lahaa fargalkaasaanu wax ku shaambadaysan jiray muxamedun rasuulullahna ay maaragtay ku daabacnayd ama ku naqshadaysnayd aharkuna wuxuu tilmaamayaa aayaadkaasi qiimaha ay leeyihin iyo macaanida ay xambaarsan yihiin qaala wa can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa radiifa nabiy sala allahu calayhi wasalama nabiga mid la fangashan baan ahaa calaa ximaarin dameer mucaadi ibnu jabal waa caalimkii weynaa min culamaai asaxaaba alkhasrajiyu alansaari radia allahu canhu wa ardaah radiifna waa bimacnaa waxa weeye raadif oo radiif waa faciil oo bimacnaa faacil ah radiifa nabiy nebiga ayaan la saaraa oo aan la korsanaa calaa ximaarin dameer oo aan dhinaciisa dambe fadhiyey dameerkaa rasuulkana waxaa la odhan jiray cufayr sida riwaayad kaloo saxiixaynku ay tilmaamayso markaa xayawaanka magac baa la ysaga bixin karaa iska caadi ah fa qaala lii wuxuu rasuulku igu uhi yaa mucaadu mucaadow atadrii ma garanaysaa maa xaqu llaahi cala alcibaad xaqa ilaahay oo addoomaha ku leeyahay waxa uu yahay wuxuu rasuulku su-aal ahaan ugu weydiiyey liyakuuna awqaca fi nnafsi waablaqa litafhiimi lmutacalim si macnii uu usoo jeedsado oo uu waxaan u weeleeyo rasuulku soo wada calayhi الsalaatu wasalaam in markaa kolka hore qofka wax baranaya su-aal la weydiiyaana in badan bay rasuulka ka soo aroortay waa min طuriqi الtacliim annaajixa wamaa xaqu اlcibaadi calى اllah iyo xaqa addoomuhu ilaahay ay ku leeyihiin waxa uu yahay xaqa ilaahayna waxaa looga jeedaa maa yastaxiquhu calayhim waxa ilaahay jala wacalaa uu ka mutaystay addoomihiisa ee uu ku leeyahay ee uu ka doonayo inay la yimaadaan oy fuliyaan qultu waxaan idhi allahu ilaahay iyo warasuuluhu rasuulkiisa ayaa aclamu ku cilmi badan halkaana adab weyn baa ku jirtaa oo tilmaamaysa qofku waxaan u garanayn inuu yidhahdo allah warasuuluhu aclam oo uu u celiyo ilaa caalimihi waaya kelmadda noocaasana markii rasuulku noolaa calayhi salaatu wasalaam wixii sharci ku saabsan qofku wuu odhan karaya allah warasuuluhu aclam laakiin intuu rasuulku dhintay dabadeed calayhi salaatu wasalaam allahu aclamuun in la ydhaahdaa fiican xataa wixii sharci ah allahu aclamuun in lagu gaabiyo ayaa fiican saxaabadana rasuulka geeridiisii dabadiyey calayhi salaatu wasalaam lagama soo rarin inay allah warasuuluhu aclam odhan jireen siday markuu noolaa allah warasuuluhu aclam wixii sharciga u odhan jireen wixii laakiin aan sharci ku saabsanayn ee umuurta kawniga ah iyo qeybkiiyo ku saabsan mar walba allahu aclamun baa lagu gaabinaya qaala wuxuu rasuulku ihi xaqullaahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoomaha uu ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay caabudaan walaa yushrikuu bihi shay-an shaynaba aanay cibaadadiisa la wadaajiniyo xaqiisa waaye waxaqu lcibaadi addoomaha xaqooda cala allahi ilaahay ku leeyihiinna anlaa yucadiba waa inaanu cadaabin man laa yushriku bihi shay-an cidda aan shaynaba la wadaajin xaqiisa aanu u shariik yeelin macnii cidda tawxiidka xaqiijisa ee la timaada ilaahay ma cadaabayo wey ama haddii uu cadaabo oo waxyaabo kale ay la yimaadaan oo ay markaa ku mutaystaana cadaabkana cadaabkii ku waari mayso qultu waxaan yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow afalaa ubashiru nnaas dadka miyaanan ugu bushaaraynayn yani dadka ma ugu bushaareeya qaala wuxuu ihi laa tubashirhum ha ugu bushaaraynin fayatakiluu yaanay isku halaynine ha ugu bushaaraynin si aanay isugu halayn arrintaas oo aanay u tala saaranoo aanay u cuskan oo camalkaanay uga tegin ha ugu bushaarayn akhrajaahu waxa ay ku soo saareen xadiidkan fi saxiixayni saxiixeynka ayay bukhaari iyo muslimba ku soo saareen isagoo min riwaayati anas oo kan ku macno dhowna waa ka ku soo arooray saxiixeynka waa ka ku soo arooray waana isla hal xadiidun sida markaa saxiixa ah oo anas qudhiisu mucaadun buu ka qaatay xadiidkan ikhwaani masaa'il badan oo ku saabsan sheekhaa soo wada eh halka uu inaga tusinaayo tawxiidku inuu markaa waajib yahay waxa weeye dee waa xaqullaahi cala alcibaad xaqi ilaahay addoomaha ku lahaa xaqana sharcigu wuxuu u yaqaanaa sidaa asalka ah wixii waajib ahee qofka saaran inuu la yimaadaa lagama maarmaan ay tahay ayaa asal ahaan xaqa sharcigu ku magacaaba marka xaqan ilaahay addoomihiisa uu ku leeyahay waa arrin waajib ku ah oo saaran oo laga doonaya inay kasoo baxaan qaala fiihi masaa'il aluulaa masalada hore waxa weeye alxikmatu xikmadda laga leeyahay fii khalqi اljini wاlins ilaahay ka leeyahay abuurka jinka iyo insiga uu abuuray xikmaddaasina waa inay tawxiidkii la yimaadaan oo keliyeeyaan aayadda horaa laga qaatay athaaniya ana alcibaadata cibaadadu hiya tawxiidu tawxiidka weeyi cibaadadu waa tawxiidka halka macno weyn buu inoo iftiiminayaayo cibaadada sharcigu cibaado u yaqaana waa tawxiidka waa cibaadada macno ilaahay loo gaar yeelo wey waxaan ilaahay loo gaar yeelin sharcigu uma yaqaano cibaado lianna alkhusuumata maxaa yeelay doodu fiihi fii tawxiid aluluhiya tawxiidkaasi ayay ka taagnayd oo rususha iyo dadkii ka horjeeda halkay isku hayeen halkaasay ahayd ilaa imaka halka doodu ka taagan tahayna halkaa weeye ilaahay cibaadada ha loo gaar yeelo iyo maya cid kaleaanu usii maraynaa ilaahay jala wacalaa iyo ilaahay toos ha loo caabudo waa ta la ysku hayo weeyi markaa sidaas in loo fahmaa waa daruuri athaalitha masalada saddexaad ana man lam ya'ti qofka aan la iman bihi ay bitawxiidi tawxiidkii lam yacbud illaaha ilaahay maba caabudin ilaahay ma caabudinba dee qofku haddaanu cibaadada ilaahay u gaar yeelin qof ilaahay caabuday maha wixiisina waxba kama jiraan lagamana aqbalaayo waayo ilaahay cibaado khaalis oo isaga u gaar u aqbala cibaado shirki la socdo ma aqbalo fa fiihi waxaa ku sugan markaa halkan macnaa qowlihi hadalku alla yidhi macnihiisa walaa antum idinkuna ma tihidin gaalooy caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu ay aladii acbudu allaha aan caabudayo ma caabudaysaan oo gaaladii ilaahay waxa uu tilmaamay inaanay ilaahay caabudayn iyagoo cibaadaadka qaar la iman jiray oo markaa soomka wax kala iman jiray oo salaad waxay ku sheegayaan la iman jiray oo xaj markaa la iman jiray ayaa haddana la yidhi ilaahay ma caabuda limaada waayo lianna cibaadadoodu mid khaalis oo ilaahay u gaara sharcigana waafaqsan may ahayn sidaa awgeed baa qofku haddaanu ilaahay cibaadadii u gaar yeelin ma caabudin alraabicatu masalada afraad alxikmatu waa xikmada ku jirta ilaahay ka lahaa fii irsaali rusuli soo dirista rususha oo xikmadaas waxay ahayd dacwatu ila tawxiidi wanafyi shirk ummadahooda inay tawxiidka ugu yeedhaan iyo ilaahay cibaadadiisa keligii la caabudo shirkigana ay la dagaalamaan oo meesha ka saaraan walaqad bacanaa fii kulli ummati rasuulan an icbudu llaha wajtanibu aaquut ayuu ka qaatay alkhaamisa ana arisaalata risaalada iyo fariinta rabbi soo diray camad way maanshayso way gaadhay kula ummatin ummad walba oo aayadda qur-aankaabaa u daliila walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuulan aayado kaleoo qur-aanoo saa sheegayaana way jiraan walikulli qowmin haad baa ka mida waxaa ka mida way min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir marka ilaahay ummad walba rasuul buu usoo dirayay si xujada ugu oogo dariiqa xaqa ah iyo ka baadilkaana ugu kala cadeeyo asaadisa ana diina alambiyaai diinta nebiyadu waaxidun mid weeyi yacnii asalka diinta way isku waafaqsan yihin oo ah in dadka tawxiidka loogu baaqo shirkigana looga digo ambiyadu way isku waafaqsanaayeen dhammaantood waxaase suuro gelaysa inay ku kala duwanaayeen sharaa'icda iyo wixii xalaal iyo wixii xaaraan iyo wixii nijaas iyo wixii daahir iyo umuurta noocaas sida ilaahay yidhi likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja laakiin tawxiidka iyo shirkiga in laga fogaadiyo umuurtaa way isku waafaqsanaayeen asaabica almasalatu lkabiiratu masalada weyn weeyi oo ana cibaadat allaahi ilaahay cibaadadiisu laa taxsulu ku iman mayso ilaa bilkufri bitaaquuti taaquutka in laga gaaloobo mooyaane cibaadada ilaahay waxay markaa dee cibaado noqonaysaa marka taaquutka in laga gaaloobo oo aayadda qur-aankaabaa taana laga qaatay wajtanibu taaquut ambiyadu dadka maxay farayeen taaquutka ka fogaada oo qofkii ma odhan kara ilaahay baan caabudayaa laakiin taaquutkii ka fogaan maayo bal inaad ilaahay caabuddo waxa rabbi u shardeey oo ay ku xidhan tahay inaad taaquutka ka fogaato markaad ilaahayna caabuddo wax kastoo ilaahay sukadii la caabudana aad iskaga fogaato markaasaad ilaahay caabudoo muwaxidaa tahay fa fiihi waxaa ku sugan kolkaa halkan macnaa qowlihi tacaala hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa waman yakfur qofka ka gaalooba bitaaquuti taaquutka ee wayu'min billaahi ilaahay rumeeye keliyeeya faqad istamsaka kaasi wuxuu qabsaday bilcurwati guntintii alwuhqaa adayga badnayd buu qabsaday guntintaa adayga badanna waxaa lagu fasiray laa ilaaha ila allah ayaa lagu fasiray waaye macnahan aayaddana laa ilaaha ila allahu waa macnaha ay sheegaysa un weeye marka ilaahay wuxuu soo horreysiyey alkufru bitaaquut waa macnaha laa ilaaha ay sheegayso laa ilaha illa allah qeybteeda hore taaquutkii cidda ka gaalowda macnii cibaadada la caabudayo ka kufridee dafirta ilaahayna rumaysa macnii ilaahay la soo hadhee keliyeysa qofkaasaa guntintii adkayd ee tawxiidka ahayd ee laa ilaaha ila allah ahayd ku dhegay kaasaana wixiisu sax yahay ataasica masalada athaamina masalada sideedaad ana taaquuta taaquutku caamun wuxuu caam ku yahay fii kulli maa cubida min duuni illaah wax kastoo ilaahay sukadii la caabuday ayuu caam ku yahay waay oo taaquudka tacriifka ugu wanaagsan ee la saaro marka tafaasiirtii salafka loo noqdo iyo kutubu tafaasiir aqwaal badan baa ku taala waxaa se ahlulcilmigu ay dhahdaan waxaa koobaya tacriifka alcalaamatu bnu lqayim uu ku tacriifiye halaathatu usuulkana ku yaala in la yidhaho daaquudku waa maa tajaawaza bihi lcabdu xadahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaac wax kastoo addoonku xadkiisa dhaafiyo ayaa daaquut la idhaahdaa ama ha noqdo wax la caabudo xaqdarra lagu caabuday ha noqdo mid xaqdarra lagu adeecay ha noqdo mid xaqdarra lagu raacay wax kastoo xadkiisii addoonku uu dhaafiya ilaahay ugu talagalay ayaa markaa waxa weeye daaquut noqonaya waxaana laga keenay min aduqyaan duqyaankuna oo mujaawasat lxad xadkii in la dhaafo weeyi anaa lamaa daqalmaau xamalnaakum fi ljaariya biyuhu waa markay xadkii dhaafeen daqalmaa waa markay xadgudbeen ee xadkii ay dhaafeen weeye macnuhu marka daaquudka tacriifkaasuu leeyahay oo koobaya halkan laakiin aayadda qur-aanka wajtanibu daaquut yacni waa wax kastoo ilaahay jala wacalaa aan ahayn oo la caabudayo ka fogaada weeye oo waxaad ka warantaa waxaa jira dad wanaagsan oo la caabuday oo waxa weeyaan markaa iyagoo aan raalli ku ahayn in la caabudo ama aan warbowahayn sida ambiye in la caabuday oo kale ama dad saalixiina la caabuday jin iyo insi kay doonaan ha aadaan daaquut miyay noqonayaan iyagu waxaa la odhanayaa maya daaquut ma noqonayaan oo ciddii u wanaagsan ee aan raalli ku ahayn ee layska caabuday uun daaquut lagu sheegi maayo daaquut waxaa noqonaysa ciddii markaa cibaadada raalli ku ah ama waxaa la odhanayaa dhinaca marka la eego ciddan ku xadgudubtay ayay daaquut noqonaysaa ciddaas macnii isagu ma dhaleecaysno oo wax dhibaato ahi waxa weeyaan dee kuma laha warbow muu hayn manuu amrin raallina kamuu ahayne ha yeeshee dee waa la iskaga xadgudbay markaa ciddan ku caabuday ilaaha ka dhigatay ee ku xadgudubtay dhinaceeda marka laga eego ayuu daaquut yahay labadaa mid baa lagu ishkaal bixinaya qaala wuxuu yidhi ataasicatu masalada sagaalaad cidamu shani halaathil aayaati saddexda aayadood shanigoodi iyo arrinkoodu waa sida uu u weynaa saddexda aayadood ee almuxkamaati aan la nasakhin isla markaana macaanidoodu ay caddayd fii suurati lancaami suuradda ancaam ku sugan cinda salafi salafka agtooda sida arrinkoodu u weynaa weeye wa fiihaa waxaa ku sugan aayaadkaa cashru masaa'ila toban masalo awaluhaa waxaa ugu horeysa annahyu can ishirki shirkiga oo laynaga reebay oo laysu diiday mar haddii shirkiga la ysu diidayna didkiisa oo tawxiidka ah ayaa layna faray weeyi marka salafka agtooda inay weynayd waxa uu ka daliishanayaa aharkii cabdillahi bn mascuud ee uu soo sheegay man araada an yandura uu lahaa salafkana waxaa la yidhaahdaa dhinaca istilaaxa alquruun almufadala aluulaa quruuntii la fadilay ee hore qarnigii saxaabada iyo kii taabiciinta iyo kii atbaacu taabiciin ayaa salaf la yidhaahdaa ee istilaaxa ahlulcilmiga kolka la eego ciddii markaa ka dambaysa ee dariiqaa u abtirsanaysa ama dariiqaasan hayaalahina waxa ay noqonaysaa salafi bay noqonaysaa macnuhu waa saas wey almuxkamaatna laba macnay leedahay almuxkamaat aayaadkaasoo aan la nasakhin inaan la nasakhin aayaadkan shaki ma laha macno labaadna way yeelanaysaa almuxkamaat ee alwaadixaat lmacaani macaanidoodu ay cadcadayd macaanidooduna way cadcadahay alcaashira masalada tobnaad al aayaatu waa aayadaha almuxkamaatu iyaguna muxkamaadka ah ee fii suurati lisraa ku sugan wa fiiha aayaadkaa waxaa ku jira amaaniyata cashara masalatan sideed iyo toban mas'alo sidaasaa ku dhacay nusakha maطbuuca amaaniyata cashara mas'ala amaaniyata laakiin naxw ahaan sida saxda ahi waa in taadaa laga jira amaaniyada oo la yidhaahdo wa fiiha amaaniya cashara mas'ala sideed iyo toban masalaa ku sugan aayaadka israa bada'aha allaahu ilaahay waxa uu ka bilaabay biqowlii hadalkiisuu ihi laa tajcal ha yeelin maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan macbuud ha yeelin macbuudkaasoo aakhara kale oo fataqcuda aad ahaatid madmuuman mid la dhaleeceeyey oo makhduulan la hoojiyey oo aan loo gargaarayn oo garabkiisa laga baxa qofka shirkiga sameeyaana waa sida waa madmuum waa mid dhaleecaysan oo xaqii ilaahay duudsiyey oo leexiyey waana makhduul waa mid la hoojinayo ilaahay jala wacala aan u gargaarahay wa khatamaha alla wuxuu ku khatimay biqowlihi hadalkiisuu ihi walaa tajcal ha yeelin maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan ilaah ilaahaaso akhra kale macbuud kale allaha la caabudinoo ha soo barbar joojin oo fatulqaa lagugu tuuro fii jahannama jahannama maluuman xaalo aa tahay mid la canaantay oo madxuuran la fogeeyey oo la durkiyey wanabahana allahu ilaahay wuxuu inagu baraarujiyey subxaanahuye calaa cidami shani hadihi lmasaa'il masalooyinkan shanigoodi iyo arrinkoodu sida uu wen yahay biqowlihi hadalkiisuu yidhi daalika kaa la soo sheegay mimaa kiibuu ka mid yahay awxaa ilayka rabbuka rabbigaa uu ku waxyooday oo min alxikmati xikmad ahaaday iyada oo waxyigu dhammaantii wada xikmad yahay ayaa haddana rabbi xikmad si gaara masaa'ilkan iyo waxyaabahay aayaadkani koobsanayaan uu ugu sii sheegay waxaanu masaa'ilkaa ka bilaabay shirkiga oo laynoo diiday waxaanu ku khatimay shirkiga oo laynoo diiday markaa foolxumada shirkiga ayay aayaad ku tusinayaan iyo didkiisaoo tawxiidka qiimihiisa iyo wanaaggiisa alxaadiyata cashara aayatu suurati nisaa'i waa aayadda suuratu nisaa ku jirta allatii aayaddaasoo tusamaa lagu magacaabo aayat alxuquuqi alcashara aayaddii tobanka xaq sheegaysay baa laydhaha toban xaq baa ilaahay ku sheegay xaqiisii xaqii labada waalid xaqii jaarka dhow kii ka fog kiyo masaakiinta kii agoomaha iyo xuquuq kale bada-aha allahu tacaala waxa ilaahay uu ku bilaabay biqowlihi hadalkiisuu yihi wacbud allaha ilaahay caabudo walaa tushrikuu bihi shay-a marka xuquuqda xaqa ilaahay baa ugu horeeya isagaana ugu weyn weeye macnu athaaniya casharata atanbiihu waa baraarujinta laysku baraarujiyo calaa wasiyati rasuulillaahi dardaarankii rasuulka ilaahay uu dardaarmay sala allahu calayhi wasalama cinda mowtihi kolkuu geeriyoonayay markaa wasiyo gaar uu ayaadkan u dardaarmayna may ahayn sidaynu sheegnay waxa weeye kitaabka ilahay buu rasuulku wada dardaarmay aayaadkana kitaabka ilahay bay ka mid yihiin athaalithata cashara macrifatu xaq illaahi calayna waa garashada la garanayo xaqa ilaahay inagu leeyahay waa maxay an nacbudahu walaa nushrika bihi shaya alraabica casharata macrifatu xaqi alcibaadi calayhi waa garashada la garanaayo xaqa ilaahay uu ku leeyahay xaqa addoomuhu ay ku leeyihiin calayhi cala allahi ilaah idaa addow xaqahu xaqiisa markay gutaan oo laga bilaabo masaladaa hore macrifatu xaqi illaahi calayna iyo inta ka dambayso o dhan xadiidkii mucaad ayaa laga qaadanaya markaa waa dul maraynaa waayo xaqay addoomuhu ilaahay ku leeyihiin marka ay xaqiisa gutaan waa inaanu cadaabin xaqaasina waa xaq ilaahay jala wacalaa isagu uu isu saaray oo uu isugu waajibiyey cidda sidaa la timaada waayo ilaahay jala wacalaa cid wax ku waajibisaa ma jirto cid wax saari kartaana ma jirto isagaa laakiin ilaahay waxyaabaha qaar markaa tafadulan wa ixsaanan isu saaray sidaasaa madhabka ahlu sunnuhu uu yahay khilaafa lilmuctasilati waman naxaa naxwahu alkhaamisa cashara masalada shan iyo tobnaad ana haadihi lmas'alata masaladani laa yacrifuhaa may garanahayn akharu saxaabati saxaabada badidoodu may garanahayn waa tee masalada la sheegaya ya masalada la sheegaya halkaa waa meelaha ay khuraafiyiintu yidhaahdeen kitaabu tawxiidku uu ku qaldan yahay ama ay ku soo arooriyeen ishkaalka iska ilaali masalada la sheegayaa waxa weeye waa abaalkan uu helayo qofka ilaahay keliyayo xaqiisa ka soo baxa waa jazaaga iyo abaalka ma aha xaqa ilaahay inagu leeyihi waayo lama odhan karo xaqa ilaahay inagu leeyahay akaru saxaaba may garanaysaa lama odhan karo waayo xaqa ilaahay inagu leeyahay waa mid cad oo qur-aanka ku cad xadiidkana ku cad macruufoo la yaqaano hase ahaatee masalada saxaabada badidoona aanay garanayna uu sheegayaa waa jazaaga waa anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shayan qaybtaa dambe wey sababtuna waxay tahay rasuulku mucaad buu u sheegay calayhi salaatu wasalaam mucaadna waa qariyo markii uu sii dhimanayey ayuunbuu sheegay markaana dee saxaabo badan baa waxa weeye geeriyootay oo ka horreysay sababtu mucaad u sheegayna waxay ahayd sida xadiidka anas uu sheegaayo ta'auman dembi ka baqasho daraaddeed isagoo dembi ka baqanayo isla cilmigaa qarintiisa waad ku dambaabi ayuu sheegay markuu sii dhimanayey oo uu ka warramay dhibaatana kuma jirto inaan dee masalada hawaabkeeda dadka qaar aanay garanahayni dee wax weyn oo ku seegay ma jiro waayo marleyba way helayeen hawaabka waanay dadaalayeen xaqa ilaahayna way yaqaaneen asaadisa cashara jawaazu kitmaan alcilmi lilmaslaxati waa banaanida ay banaan tahay kitmaanulcilmi cilmigii in loo qariyaa lilmaslaxati maslaxa daraaddeed waxaa laga qaadanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaad wuxuu yihi dadka ha ugu bushaaray inay ka qariyo ha u sheegin sidaasuu markaa ku sheegay cilmigan la qarin karaana caalulcilmigu idhaahdeen waa cilmigii zaa'idka ka ahaa qofka wixii fardulcaynka ku ah ka wixii ilaahay jalla wacalaa cayn ahaan ugu waajibiyey cilmigiisa lagama qarin karo waa loo sheegaya wixii ilaahay uu ka xarimayna waa loo sheegaya cilmigiisa laakiin waa wixii intaa ka zaa'idsan maslaxadda hadda ku jirtaana waxay tahay loo qariyey arrintan inaanay dadku waxa weeyaan cuskan oo aanay camalkii iyo dadaalkii ka tegin ee ha dadaalaan oo khayrka ha ku dadaalaan oo tawxiidka hala yimaadaan oo daacada halala yimaadaan abaalmarintaa ilaahay uu ciddaa u ballanqaadayna way heli doonaan kolka wey asaabica casharata istixbaabu bishaarati lmuslimi waa sunaynta la suneeyey qofka muslimkaa in loogu bushaareeyo bimaa yasuruhu wax ka farxinaayo oo faraxti gelinaya oo afalaa ubashiru naasa baa laga qaadanayaa bishaaradana waxaa la yidhaahdaa alikhbaaru bimaa yasuru in la ysaga waramo qofka loo sheego wuxuu ku farxayo inta badan bishaarada saasaa loo isticmaalaa wax laga naxaya in loo markaa laysu sheegana mararka qaar way soo aroortay laakiin macnaha horey u badan tahay waana sunne oo qofka muuminkaa sideedaba in wax wanaagsan lagaga farxiyaa waa arrin wanaagsan oo khayr leh inankiisii ibraahin habeenkii rasuulka u dhashay calayhi salaatu wasalaam subxii waa kii saxaabada ugu bushaaraynayay ee lahaa wulida liya laylata waladun samaytuhu bismi abi ibraahim athaamina cashara alkhawfu waa baqaha laga baqay min alitikaali in la ysku haleeyo oo la cuskado calaa sacati raxmat illaahi raxmadda ilaahay ballaadhkeeda la ydhaha ilaahay raxmadiisu way ballaadhan tahay soo maha haa haddaba ilaahay waa kafuururaxiim oo uu kuu naxariisane iska seexo cibaadooyinka ka wahso iska maaragta ilaahay wuu isaga kaa dembi dhaafaya maya arrinta noocaasa waa inaan lagu kadsoomin waayo ilaahay waana kafuururaxiim waana shadiidulciqaab mid adigoo ku soo gaadhina waruma haysi ataasica casharata qowlu lmas-uuli camaa laa yaclamu waa hadalka uu yidhaahdo ka la weydiiyaa camaa laa yaclamu waxaanu ogeyn allahu warasuuluhu aclam waa waxa weeye adab aada iyo aada u weyn sidaa cabdillaahi bnu mascuud uu sheegayna allahu aclam waxay ka mid tahay cilmigay ka mid tahay sida saxiixa ku soo aroortay oo waa ka odha yidhaahda cabdillahi bnu mascuud ina min alcilmi cilmigii waxaa ka mida qofku inuu yidhaahdo waxaan u garanahayn allahu aclam markaasuu deliishada aayadda rabbi yidhi qul ma asalukum calayhi min ajri wama ana min almutakalifiin waxaana ahlulcilmigu yidhahdaan allahu aclam waa nisfu lcilmi cilmiga kala barhkii weeye siday cilmiga kala barhkii u tahay waxay u tahay cilmigu waa laba qaybood wuxuu qofku og yahay iyo waxaanu ogeyn wuxuu og yahay dee wuu ka jawaabaya haddii la weydiiyo ama wuu ku camal falayaaba wixii aanu ogeynna waxa markaa uu kaga jawaabaya allahu aclam markaa cilmiga qaybtii aanu garanayn aanu ogeyn oo dhan ayay allahu aclam waxa weeyaan qofkaa ka qaabishay alcishruuna masalada labaatanaad jawaazu takhsiisi bacdi اnnaasi dadka barhkood ee in lagu gaar yeelaa waa banaanida ay banaan tahay bilcilmi cilmiga duuna bacdin barh markaa sokadood dadka qaar baa lagu gaar yeeli karaa cilmiga oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaadi bnu jabal baa cilmigaa weyn buu ku gaar yeelay dadkii kalena ha u sheegin buu yidhi waaya alxaadiya walcishruuna masalada markaa cilmigaasina waa cilmiga qofka kolba inta fahamkiisu leegyahay intuu fahmaayo ayaa loo sheegaya waana wixii dee markaa fardulcayn aan ku ahayn weeye oo si tallaabo tallaababaa loogu wadaya wixii fahamkiisu uu qaadi karo ayaa loo sheegaya alxaadiya walcishruuna masalada koob iyo labaatanaad tawaaducuhu waa isdhuldhigiisii rasuulka sala allahu calayhi wasalam lirukuubi alximaari fuulistii uu fuulay dameerka daraaddeed maca alirdaafi calayhi isagoo cid kalena maaragtay ku qaaday oo xagga dambe saaray athaaniya walcishruuna jawaazu lirdaafi cala daaba waa bannaanida ay bannaan tahay daabad in la wada fuulo laba qof ay wada fuulaan waa saa rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam laakiin taa waxaa u shardi ah inay daabaddu markaa awoodayso arrinkaa ay qaadi karto si tacdiib alxayawaan aanay u noqon athaalitha walcishuruuna cidamu shani hadihi almas'ala masaladan arrinkeedu waa sida uu weyn yahay masalada loo jeedaana waxa weeye macrifatu xaqi illaahi calayna wa xaqu lcibaadi calayhi idaa addow xadda xaqah waa masaladaa weeye xaqa ilaahay inagu leeyahay iyo waxa uu isu keensaaray haddaynu xaqiisaa gudanno waa masale aada iyo aada u weyn weeye rasuulkuna mucaad wuu weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam intuu weliba markaa soo jeediyey oo u yeedhay weynideeduna ma qarsoona waaba xaqi ilaahay uu inagu lahaa alraabica walcishruuna fadiilatu mucaadi bni jabalin mucaadi bnu jabal waa fadligiisa iyo qiimihiisa saxaabiga ah waa min culamaai saxaaba oo hadda waxaa fadligiisa ina tusaaya ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam daabadda ayuu ku qaaday oo markaa xaggiisa dambe ayuu fangeliyey waata kale cilmigaa cadiimkaana waabuu ku gaar yeelay waxaa itikaalka ah ee uu dadka kale uga baqayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaad ugama baqina dee waa kaa u sheegay taasi fadligiisay ku tusaysa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waan ku jeclay yaa mucaad wallaahi inii la uxibuk mucaadow ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay falaa tadacana dubura kuli salaatin an taquul allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik marka fadaa'il badan oo mutacadida ayuu lahaa saxaabigu radia allaahu canhu wa ardaah baabkii hore halkaasuu ku gabagaboobay macnaha sheekhu uu ku bayaaminayana wuxuu ahaa ikhwaanii bayaanu wujuubi tawxiid arrintaa meel ku qoroo ku calaamadso caddayn la caddeeyo towxiidku inuu waajib yahay oo weliba waajibkii koobaad uu yahay macnihiisana nusuustu way caddaynaysay intaas si guud in loo fahmo lasoo raaco doisha lasoo mariyo ayaa markaa loo baahan yahay wa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online